بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سورة waxaa la yidhaahdaa suuratu nadar waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu camma oo waxaa laga soo qaata camma marka la yidhaahdana cama yatasaa'aluun suuratu naba marka la yidhaahdana can innaba'i alcadiim waa suura makiya ah qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay mawduucii suurta makiga ay ka hadli jireen oo caqiidada ahna way ka warramaysaa marka suuradda dhammaanteed markaad aragto waxay ka warrami qiyaamaha qiyaamaha oo ka mid ah waxyaabaha la rabo dadka mu'miniinta muslimiinta inay rumeeyaan oo arkaantooda iimaankana ka mid ah suuraddaas ayay dhammaanteed qiyaamahaas bay ka hadlaysaa waxa soo raaco waxaan arki doonnaa shay qiyaamaha inuu jiro daliil looga dhiganayo oo adilla kowniya la yidhaahdo allahna qudradiisa tusayo ayaa la raacinayaa oo waxyaalaha maaragtay nicamka nicmooyinka bani aadamka rabbi uu u galay ayaa la tirinayaa oo adillada kowniga ah oo qof walbaaba uu ku garan karo allah subxaanahu wa tacaala allahaas abuuray waxyaalahaas oo idiloo koonkaa ka midihi inuu awood u leeyahay dadku markay dhintaan dabadeed in la soo saarayo qubuurtooda laga soo bixinayo allahna uu awood u leeyahay uma uu abaal marin doono arrimahaas ayaan maaragtay suuradda ku arkaynaa dhammaanteed waa un qiyaamahaas weeyaan ayay ka warrami bismi illaahi araxmaan araxiim cama yatasaa'aluuna cama ay fiima sheegeeb ay xaggiisa yatasaa'aluuna ay iska weydiinayaan kuwii mushrikiinta ahaa cani innaba'i warkii xaggiisii warkii alcadiimi weynaa ayay yatasaa'aluuna iska weydiinayaan weeyaan alladii warkii warkii weynaa oo hum ayaguba mukhtalifuuna kuwo isdiidan ay ahaayeen oo isku khilaafsanaayeen fiihi warkaa dhexdiisa ay isku khilaafsanaayeen kaas ayay isweydiinayaan weeyaan marka camma yatasaa'aluuna waxa weeye can iyo maa ayay ahayd markaasaa laysku idqaamay oo nuunkii inta miim loo bedelay ayaa miimka miimka lagu idqaamo la dhexgeliyey aliftii aakhirka tiilayoo maada ku jirtayna la jaray waxa loo gooyey bay leeyihiin liyatamayaza alkhabaru can listifhaami in khabarka uu ka soocmo istifhaamka oo marka su-aasha la weydiinayo su-aal weydiinta inay ka soocanto ayaa loo sidaas darteeda aliftaasi loo jaray weeyaan marka waxay isweydiinayaan waa maxay yacni mushrikiinta way doodi jireen dhexdooday ka doodi jireen waxa ay ka doodayaan isweydiinayaanna waa warka weyn oo ay isku khilaafsan yihiin oo ayaga isku diidan yihiin marka shaygaasi maxaa loo jeedaa waxa weeyaan warkaa weyn ay isku khilaafsan yihiin laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan imaa in qiyaamaha loo jeedo wa imaa qur'aanka in la yidhaahdo haddii qiyaamaha la yidhaahdo waxa weeyaan mushrikiinta iyo mu'miniinta isku khilaafsan alladii hum fiihi mukhtalifuun marka la leeyahay mushrikiinta kulligood waa inkirsan yihiin waa inkirsan yihiin marka mu'miniintuna waa rumaysan yihiin macnahaas oo khalqigii la yidhaahdo mufasiriinta qaar baa ku fasiro oo waxay u daliishanayaan aayadda fii suurati shuura ku jirto rabbi leeyahay ystacjilu biha aladiina laa yuminuuna biha wاladiina aamanuu mushfiquuna minha wayaclamuuna anaha alxaq waxa weeye kuwa mushrikiinta hobeeninayo ayaa qiyaamaha degdegsiyihiisa talbo maxaa yeelay ma ay rumaysna laakiin dadka mu'miniinta ah waxay og yihiin inay xaq tahay sidaa darteed way ka baqaan oo adduunka intay joogaan bay qiyaamihii u camal fashaan weeyaan marka waa mu'miniintii iyo mushrikiintii kufaartii ayaa la yidhaahdaa weeyaan macnahaas waa lagu fasiraa mufasiriinta qaar kaloo ka midihi waxay leeyihiin maya waxa dadka iskhilaafsani waa kufaarta lafteeda weeyaan kufaarta qiyaamaha isku khilaafsan oo qaarna waxay leeyihiin qiyaamihii oo dhan bayba inkirayaan qaarna waxay leeyihiin maya murtaabiinaan nahay waa shakisan nahay marka waxay leeyihiin kuwa jaxdiga la imaanayo diidan waa kuwa ilaahay fii suurati aljaathiya uga hadloo yidhi ay odhanayaan in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila addahr wamaa naxnu bimabcuuiin sidaas yidhaa way jasmiyaan waxaan na halaagayaahi horta noloshoo dhan waxay leeyihiin waa un midaan adduunyada nolol ka dambaysaahi ma jiro qaarkeenna waa dhiman qaarna waa noolaanayaan waxana dilana waa zamankaas muruuru alayaami wallayaali habeenada imaaninka socodkooda ayaana laayo oon u dhimanayna darteed bay leeyihiin laakiin wax qiyaamo la yidhaahda miya wamaa naxnu bimabcuuiin nala soo saari maayo bay leeyihiin kuwo kale waxay leeyihiin annagu murtaabiinaannahay waa shakisannahay sida allahba isla fii suurati aljaathiya oo ku leeyahay markay yidhaahdeen in nadunnu ilaa danna wamaa naxnu bimustayqiniin annagu mala unbaan malaynaynaa laakiin yaqiin ma hayno inuu qiyaamo jiro ihi waa malaynaynaa bay leeyihiin mufasiriintu qaar waxay leeyihiin annabow lcadiim qiyaamaha ma aha waxay isweydiinayaan waa qur-aanka oo ay isku khilaafsan yihiinna qur-aanka laftiisa ilaahay wuxuu ku tilmaamay annabow lcadiim in qur-aanka la yidhaahdo fii suurati saad ayuu rabbi wuxuu leeyahay qul huwa nabaun cadiimun antum canhu mucriduun marka annaba'u lcadiim waa qur-aankaa loo jeedaa waa war weyn weeye ku dheh nebi muxamedow idinkana aad ka jeesanaysaan xaggiisa aad ka jeesateen weeyaan marka seebay iskugu khilaafsan yihiin khilaafkooda marka waa sidee maadaama annaba'u lcadiimu qur-aanka lagu fasiray oo waa qur-aankii la yidhaahdo ikhtilaafkoodu waa mushrikiinta dhexdooda isku khilaafsan oo qaar waxay leeyihiin qur-aanku waa shicir waa gabay wey qaarna waxay leeyihiin maya waa sixir wey qaarna waxay leeyihiin maya waa asaatiiru lwaliin qaarna waxay leeyihiin maya waa kahana waxyaalahaasoo dhan bay ku tagaan ayagaa isku khilaafsanoo aqwaashoodii mid waaxida ma aha weeyaan labada macnaba laba macno oo mufasiriintu ay ku fasiraan salafka weeyaan haddii annaba'u lcadiim la yidhaahdo qiyaamaha loo jeedaa mufasiriinta ku fasiraysa qataadat ibni dacaama ka mid ah cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam baa ka mid ah oo waxay leeyihiin annaba'u lcadiim waa albacu bacda almowti bay leeyihiin haddii qur-aanka lagu fasirana mufasiriinta ku fasiraysa mujaahid ibnu jabr baa ka mid ahoo tilmiid ibni cabaasa weeyaan labada macnoba marka laba macnoo wanaagsan weeyaan cama shaygee bay xaggiisa yatasaa'aluuna ay iska weydiinayaan oo qaarkood qaarka kale uu su'aalaya markaasuu rabbi jawaaboo yidhi yatasaa'aluuna way isweydiinayaan caninnaba'i warkii xaggiisii warkii alcadiimi weynaa ama qur-aanka ha noqdo ama qiyaamo ha noqdo kaabay iska weydiinayaan alladii warkii hum ayaguba mukhtalifuuna kuwa iskhilaafsan ay ahaayeen fiihi warka dhexdiisa isku khilaafsanaayeen ama qiyaamaha dheh ama qur-aankii dheh isku khilaafsanaayeen weeye kallaa sayaclamuun uma kallaa sayaclamuun kallaa ha ka joogsadeen yacni kuwa kufaarta ah takdiibka ay beeninayaan qur-aanka ama qiyaamaha ay beeninayaan ha ka istaageen wey ikhtilaafka ay isku khilaafsan yihiin ha ka joogsadeen sayaclamuuna way ogaan doonaan uma intaa kabacdi kallaa ha ka joogsadeen arrintaas oo ah yacni takdiibka iyo ikhtilaafka oo qiyaamaha iyo qur-aanka oo laisku khilaafo ha ka istaageen sayaclamuuna way ogaan doonaan mar dambay ogaan doonaan weeya marka kallaadu waxa weeye waa radci iyo zajri oo lagu lagu radinayo lagu reebayo lagu sajrinayo ikhtilaafkooda iyo takdiibkooda lagu joojinayo ha ka istaageena la leeyahay sayaclamuunadana waa tahdiida la yidhaahdaa sidaa darteed tikraarka la soo celceliyey kallaa sayaclamuun uma kallaa sayaclamuun waxay leeyihiin waa zajriga ayaa mubaalaqa lagu samaynaya lagu xeeldheeraanaya oo la xoojinaya waciidkaas iyo tahdiidka baa goodi yani maaragtay lagu samaynaya mubaalaqa iyo maaragtay ku-xeeldheeraansho lagu samaynayaa bay leeyihin sayaclamuunadana mafcuulkii mafcuululcilmiga ahaa waa la gooyey maxay ogaanayaan marka macnaheedu waxa weeye sayaclamuuna xaqiiqata mrihim markii qiyaamo la tago oo warkaa weynay isku khilaafsan yihiin wakhtigiisii la gaaro arrinkooda xaqiiqadiisay ogaan doonaan weya markaasay dhabta ogaan doonaan wey sayaclamuuna way ogaan doonaan ama waxay ogaan doonaan xaqiiqata amrihim arrinkooda xaqiiqadii bay ogaan doonaan waxay ogaan doonaan maa yaxilu bihim min alcuquubaati wannakar cadaabka ku dhici doona iyo cuquubada ku dhici doonto ayay ogaan doonaan weya uma intaa dabadeed kallaa ha ka joogsadeen sayaclamuuna way ogaan doonaan waxa cuquubo qabsan doono arrinkooda wuxuu ku dambeeya ogaan doonaan alam najcal ilarda mihaada waaljibaala awtaada wakhalaqnaakum aswaaja wajacalnaa nawmakum subaata aayadahan dhan waxa weeye adilaadkii kowniga ahaabaa loo soo qaadaya adilada kowniga oo ah nicmo ilaahay bani aadamku u galay haddana waa adilla daliilku tusin karo allah inuu awood u leeyahay inuu qiyaamo markuu dadku dhintaan dabadeed uu soo saaro dabadeetana uu abaal mariyo arrin tusaysa weeyaan alam najcal miyaanan yeelin alarda dhulki miyaanan ka yeelin mihaadan gogol miyaanan ka yeelin oo ayagu firaashku ahoo say doonaan ay ugu gadgadoomaan miyaanan uga dhigin weeyaan waan uga yeelnay waay istifaamka waa istifaam taqriiriya la yidhaahdaa waan uga yeelnay dadkii mihaad baan uga dhignay iyo gogol meeshay rabaan ay ka degaan meeshay rabaan ay seexdaan meeshay doonaan siday doonaan ugu socdaan meeshay doonaan ay wax ka qotaan wahaa kada dhulkaas baa ilaahay gogol uga dhigay weeyaan alam najcal miyaanan yeelin alarda dhulkii mihaadan gogol miyaanan ka yeelin almihaadu waa alfiraashu waalwitaa'u baa la yidhaahdaa mihaadka waa gogasha oo qofka uu ku dul socdo ama ku dul seexdo ayaa la yidhaahdaa fii suurati lbaqara kusoo marna allah odhanay allahu aladii jacala lakum alarda firaasha allah ardada wuxuu idinkaga dhiga gogol idiin fidsan buu rabbi idinkaga yeelay weya waaljibaala buurihiina miyuusan ka yeelin awtaada dhakawyo miyuusan ka yeelin yacni rukumo waaweynoo dhulka hayo miyuusan rabbi ka dhigin weeyaan marka istifhaamkan oo alam najcalka ayaan jumlooyinkan oo dhan afcaashan halkaasaan ku wada xiraynaa kulli istifhaaman ka wada dhigayna waljibaala miyuunan ka yeelin wey alam yajcal iljibaala adoo yiroo kale weeyaan buurihii miyuunan ka yeelin ilaahay awtaadan kuwa maarata dhakawyo ahoo dhulka rukumo ahoo hayo miyuunan rabbi ka yeelin weeyaan alawtaadu waxaa la yidhaha jamcu watadin watad baa yani baa lagu jamciyaa waxaa watadka waxaa la yidhaahdaa markaad maaragtay heemada ama baasha teendhada la yidhaahda aad dhisayso geedaha lagu dhadhajiyo biraha lagu qaqabtaa oo dhulka lagula dhajiyo baa watadka la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa maqaarka markii la fidiyo xoolaha maqaarkiisa marka la fidinayo waxyaalaha lagu dhadhajiyo lagu kala fidiyo dhulka lagula qabto dhakowyadaas baa watadka la yidhaahdaa weeyaan marka buurihii baan waxaan ka yeelnay awtaad iyo rukumo waaweyn oo dhulka hayo oo waxay ka hayaan waa maxay inuu dadka ay la liicliicdo baa la diidan yahay buurahaas nicmadaas bay leeyihiin allahna uu leeyahy fii suurati luqmaan wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum ilaahay wuxuu dhulka wuxuu ku riday rawaasiya buuro waaweyn oo qoqotamo muxuu ugu riday an tamiida bikum karaahata an tamiida bikum inay idinla liicliicdo diiddo la diidayo daraaddeed buu ilaahay sidaa ugu yeelay weya marka waljibaala buurihiina miyuusan ka yeelin awtaadan dhakawya miyuusan ka yeelin wey wuu ka yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wey wakhalaqnaakum aswaaja wakhalaqnaakum miyaanan idin abuurin aswaaja idinka oo asnaaf ahoo anwaac ah miyaanan idin abuurin noocyaal miyaanan idinka dhigin yani zawjka aswaajta waxaa loo jeedaa yani dukuuran wa inaatha rag iyo dumar miyaanan idinka dhigin oo sidaa aan idiin qaybinin istifaamku haa wey waa istifaam taqriiriy wey ilaahayo waad naga yeeshay weya marka yani lab iyo dhadig buu ilaahay u yeela bani aadamka si yani midkood midka kale ugu istimtaaco uu ku raaxaysto midkood midka kale tanaasul iyo maaragta owlaad ay helaan oo uu jinsiga nooca insaanka la yidhaahdo oo ardada korkeeda kusii baaqi noqdo waa mida allah uu leeyahy fi suurati aruum ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلهي وحو إذين يعني مارت آيات كيسا كمدا إنو نفتي إن أزواج كدقي أو لبي ندقوا إذن كيال إن هاد متكود متك كالعو حصله ترادد إلهي نو إذن كوية لمية مركا وخلقناكم يانا إذن أبور أزواجا إذنكو أنواع نوعية يعني لبي ندقه oo rag iyo dumar miyaanan idin abuurin weeyaan waan idin abuurna wey wajacalnaa nawmakum subaata wajacalnaa miyaanan yeelin nawmakum hurdadiinni miyaanan ka yeelin subaatan ay raaxatan raaxo miyaanan ka yeelin midaad ku raaxaysataan miyaanan hurdadiinna idinkaga yeelin yacni raaxatan liabdaanikum jirhkiinna wuxuu ku raaxaysto miyaanan idinkaga yeelin weeyaan yacni hurdadii wey hurdadaa rabbi uu ku siiyey subxaana wa tacaala waa wax weyn waa nicmo weyn waxaana garanaya hurdada inay nicmo tahay qofka hurdada waayo ilaahay uu ka qaado oo xanuun iyo cudur oo uga qaado baa nicmadu inay nicmo tahay hurdada ayuu garanaya marka lafdiga sabti la yidhaahdo aslu sabti waxaa la yidhahda waa alqacu wey waa goyntaa sabtiga la yidhaahda marka macnaheedu waxaa weeye hurdadii baan waxaan ka yeelnay subaatan ay qadcan lilxaraka inuu dhaqdhaqaaqaadii inuu go'o fakarkaadii aad fakaraysay baa baxayo markaa hurdayso ma fakaraysid xarakaadkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo shaqadii aad haysay baad ka nasani waxaasoo idil ayaa ay sabtu u tahay goynaysaa weeyaan sidaa darteed buu bani aadamku raaxaystaa oo ay tahay hurdadaas ay tahay yacni raaxo ay badankiisa iyo jirhkiisa u tahay weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa waa yani maaragtay filim yar oo lagasoo laga soo qaaday qiyaamaha inuu jiro oo qofku markuu dhinto dabadeed lasoo noolayn karo waad dhimanaysaa waad hurdi qofka hurda qof dhintay oo kale wey haddana waad soo kiciyo ilahay waa ku soo noolayn wakadaalika markii aad dhimataana qubuurta gashaanna kuma jiraysaane saanbaa laidiin soo noolayniyo qiyaama la idiin soo saari weeyaan wajacalnaa miyaanan yeelin nawmakum hurdadiinna subaatan raaxa miyaanan ka yeelin ama gu'itaan camalkiinna ow go'ood sidaa u raaxaysataan miyaanan idinkaga yeelin waa idinkaga yeelnay weya wajacalna alleyla libaasa wajacalnaa miyaanan yeelin alleyla habeenkii libaasan labis miyaan idinkaga yeelin astur idinka idin asturo miyaanan idinkaga yeelin waa idinkaga yeelnay weya yacni habeenkii allah mugdigiisa daraaddeed buu libaas nooga dhigay labis buu ilaahay nooga dhigay hadduusan iftiin iyo dayaci midna aynan jirin oo habeenka mugdigiisa ou yahay qofka halkaa marayo inuu dhar qabay inuusan dhar qabin ma garan karaysid waa libaas buu ilaahay uga yeelay subxaana wa tacaala weeyaan marka yacni taana miyaanan idiin yeelin weeyaan yacni waa ilaahay wuu noo yeelay subxaana wa tacaala istifaamku waa taqriirkaas weeyaan wajacalnaa miyaanan yeelin alleyla habeenkii libaasan labis miyaanan idinkaga yeelino yani ka libaasi miyaanan idinkaga dhigin weyaan waa mugdigiisa markuu idinku daboolo oo idin asturo wajacalna nahaara macaasha marka habeenkii maxaa mugdi nala kaga dhigin waxaa mugdiga nala kaga yeelay inuu qofku ku raaxaysto oo jiifto nasto ayaa loogu talagalay maalinkiina waxaan arki doonaa waqti uu noloshiisa raadsada buu ilaahay ka yeeli weyaan wajacalnaa miyaanan yeelin annahaara maalintiina macaashan ay waqta macaashin nolol waqtigeed miyaanan ka yeelin waqti uu qofku shaqaysto iftiinkaas iyo nuurkaa iyo qoraxdaa jirto oo ku shaqaysto maciishadiisii iyo noloshiisa ou raadiyo miyaanan idinkaga yeelin weya yacni macaashanta hadda waxaa weeye ay mushriqan wa muniiran liajli takasubi waatijaara inuu qofku kasbado oo tijaaraysto darteed mid ifayo oo nuurayo miyaanan idinkaga yeelin weeyaan waa idinkaga yeelnay wey maalinkiina inuu qofku xamaasho oo shaqaysto danihiisa soo qabsado habeenkiina uu raaxaysto waa nicmo ilaahay uu noo siiye subxaana wa tacaala wabanaynaa fawqakum sabcan shidaada wabanaynaa miyaanan dhisin fawqakum idinka dushiinna korkiinna sabcan ay sabca samaawaatin samooyin toddoba ah miyaanan ka dhisin toddobadaasoo shidaadan kuwa ad adag ah yacni aad u adag samooyinkaa loo jeeda toddoba samo oo ad adag oo midba midda ka sarraysa ay daboosho miyaanan idiin yeelin weeyaan marka yacni shidaad waa jamcu shadiidin shadiid ayaa shidaad lagu jamciya bimacnaa qawiyatana loo jeeda mid adag miyaanan ka yeelin ilaahay uu ka yeelay subxaana wa tacaala weeyaan walidaalika mid dildilacsan ilaahay kama dhigin yani maarata oo jeexjeex leh waa siman tahay sidaas quruxdaas buu rabbi u yeelay fii suurati qaaf aan kusoo marna allah odhanayo afalam yanduruu ila asamaai fawqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha wamaa laha min furuuj miyaynan u jeedinaysan arkaynin samada dushooda ihi sida aanu u dhisnay oo aan u qurxinnay oo wax dildilaaca iyo jeexjeex midna aynan u lahayn miyaynan arkaynin buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wabanaynaa miyaanan dhisin fawqakum idinka dushiinna sabcan ay sabca samaawaatin samooyin toddoba ah oo shidaadan ad adag miyaanan dushiinna ka dhisin wey waa dhisnay weeyaan wajacalnaa miyaanan yeelin siraajan yacni iftiin oo wahaajan aad u ifayo nuurkiisu daran yahay miyaanan idiin yeelin macnaha waxaa loo jeedaa qorax miyaanan idiin yeelin wey oo iftiinkeedu aad iyo aad u sarreeyo taa miyaanan idiin yeelin wey marka jacalada oo wajacalnaa siraajan wahaaja wa khalaqnaa oo kale bay mufasiriintu ku fasirayaan weeyaan ama sideeda jacliga laftiisa bimacna inshaa in loo daayo labadaba way sheegaan wajacalnaa miyaanan abuurin siraajan ay shamsan yacni maaragta qorax oo ifayso wahaaja weliba ifkeedu ou aad u daran yahay miyaanan idiin abuurin oon idiin samaynin weeyaan ilaahay baa qoraxdaas subxaana wa tacaala noo sameeyey fii suurati yuunus aan ku soo marnay allahu odhanayo huwa aladii jacala ashamsa diyaa'a waalqamara nuura allah diyaa buu ka dhigay siraaj wahaaja oo aad u ifo ayuu ka yeelay weeyaan wa anzalnaa miyaanan dejinin min almucsiraati daruuraha xaggooda miyaanan ka soo dejinin maaan biyo miyaanan ka soo dejinin biyo miyaanan ka soo dejin biyahaasoo fajaaja aad u shubmayo oo shubankooda iyo daadashadoodu mid isdabajooga ay tahay miyaanan idin sidaa idin daruurahaas miyaanan idinkaga soo dejinin marka daruurta biyaha laga soo dejiyey waa roobkii baa loo jeedaa weeyaan marka ilaahay daruurihii wuxuu ku tilmaamay almucsiraat yacni mucsiraadka waxaa la yidhaahdaa yacni icsaarku waa maroojin shayga markii la maroojiyo oo kale baa la yidhaahdaa casriga sida maalan cinabkao kale marka la shiidayo oo la rabo sharaab in laga sameeyo waa la majuujiyaa waa la maroojiyaa waxay kaloo leeyihin wuxuu la mid yahay yacni kaalmar'ati almutacasirati allatii qad danaa xaydatuhaa walam taxid bacdu yacni haweenta markuu xaydku soo hayo xaydka markuu soo hayo waxa weeye calooshaa la maroojiyaa yacni maaragtay minkaa la maroojiyaa xanuun bay dareentaa intuusan dhiiggu ka imaanin marka kabacdiba xaydku yimaadaa saasoo kale weeyaan daruurtana marka mucsiraad waxaa loogu magacaabay marka roobka ilaahay uu yeelo yacni way di'i rabtaa roobkii bay soo da'i rabtaa baa loo jeedaa weeyaan marka wa anzalnaa miyaanan soo dejinin min almucsiraati ay min asaxaabi daruurihii miyaanan ka soo dejinin maaan ay mataran roob miyaanan ka soo dejinin roobka oo tajaaja ay munsaban mutataabican mid shubmayo oo isdabajooga ah miyaanan maaragtay roobka ka soo dejinin wey marka atajaaju sida sufyaan athawri iyo mujaahid iyo qataade iyo rabiic ibni anas ay ku fasiraan waa munsaban mutataabicana la yidhahda roob shubmayo isdabajoog ah ayaa loo jeedaa lanna nabigeena calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye xadiid ou maarata ibnu jariir itabari waayruhuba a'immada ay wariyaan wuxuu dhihi jiray xajka markuu ka hadlayo afdalu lxaji alcaju wthaj buu dhihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xajka kan ugu wanaag ugu fadliga badani waa midka talbiyada labayk allahumma dhawaqa kor loogu qaado alcaj baa la yidhaha dhawaqa kor loo qaado wathaju midka xoolaha iyo dhiig badan loo daadiyo oo hadyiga loo gowraco kaasaa ugu khayr badan ugu fadli badan xaj la xajiye weeyaan marka athaju waxaa loo jeedaa yacni maaragtay shubankaasaa loo jeedaa dhiig la daadiyo biyo badanoo daadanayo wahaakada haweentii mustaxaadada ahayd oo nabigeenna markuu ay dhiiggii uu ka istaagi waayey ay inta rasuulka u timid calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi ancutu laki lkursufa yani suufkaas isticmaal suufka isticmaal buu ku yidhi markaasay ti rasuulka ilaahay huwa akaru min dalik inamaa usaju sajja yani macnahaasay tiri waa ka badan yahay wax suuf ou celiyo dhiigga aniga iga socdo istaxaadada ihi maxaa yeele waa la ishuba bay tiri shuban baa la ishubaya dhiigba aad u daadanaya saasay ka wadaa weyan marka tajiga waa maaragtay farabadnida loo jeedaa weeyaan maxaan biyaha samada uga daruurta uga soo di'innay aad u tirada badan linukhrija inaan soo saarno bihi ay bisababi dalika almaa'i biyahaas daruuraha xaggooda kasoo ka soo da'ay inaan ku soo saarno xabba miro inaan ku soo saarno xabbad inaan ku soo saarno iyo wa nabaatan doog inaan ku soo saarno ayaan darteed u yeelnay weeyaan roobkaas waxaa samada looga soo diiyey xabbad oo bani aadamku uu quudaystoo cuno oo miro uu cuno bani aadamku ku noolaada ihi inuu ilaahay dhulka uga soo saaro iyo doog oo xayawaanaadkiisa uu ku noolaado inuu rabbi u soo saaro maxaa yeelay waxa dhulka ka soo baxo bani aadamka iyo xayawaanaadkuba waa ku noolaadaan sida rabbi uu leeyahay mataacan lakum waliancaamikum yacni waa mataac raaxo weyn annagay raaxo noo tahay nicmooleyda oo xayawaanaadkii ahna waxay u tahay raaxa weeyaan xabbiga marka waxaa la yidhaahdaa alxabbu kullu maa yutagadaa bihi wayuqtaatu min naxwi alxintati washaciiri baa la yidhahdaa wax alla wixii la quudaysto oo la kaydsan karo oo qado laga dhigan karo sida masagada iyo shaciirka heedda iyo galleyda iyo bariiska iyo wixii la mid ah kuwaasa xabbadda la yidhaahdaa weeyaan nabaadkuna waxaa weeye alkala-u alladii tarcaa bihi alxayawaanu min alxashiishi wazuruuca la yidhaahdaa waxyaalaha doogga ah oo xayawaanaadka uu cuno sida cawska iyo waxa lamidka ah ayaa loo jeedaa yacni maaragtay nabaadkan hadda kaasaa loo jeedaa weeyaan linukhrija inaan soo saarno bihi biyaha sababtooda aanu ku soo saarno ayaan daruurihi uga soo dejinnay xabban xabad oo bani aadamku miro ou quudaysto aan u soo saarno wa nabaatan doogna aan u soo saarno xayawaankiisa uu ku noolaado darteed baan roobka u soo di'innay weeyaan wa jannaatin beerana inaan u soo saarno beeraha oo alfaafa kuwo isku tafan oo isdhexgalay ah yacni beerahaas oo ah multafatu alashjaari wa mujtamacatu alaqsaan beeraha noocaasoo kale ihi oo geedahooda ay isdhex galeen laamuhu ay isku tafmeen inaan u soo saarno beero aad u badan iyo barwaaqo badan inaan uga soo saarno darteed baan sidaa u yeelnay weeyaan biyahaas ilaahay subxaana wa tacaala roobka uu samada ka soo da'iyey buu ilaahay intaasoo anwaacoo kala duwan ku soo saara xagga dhadhankoodaa kala bedelan waa biyo keliyaha lagu waraabiya midabkoodaa kala duwan shakligoodaa kala duwan oo maaragta qaabka ay yihiin midhahaasaa kala duwan waa yani waxay tusaysaa allah subxaana wa tacaala qudradiisa roob keliyo samadaa ka soo da'ay ayuu intaasoo noocoo kala duwan oo isku dhadhan aanan ahayn isku raa'ixa marata isku udeeg aanan ahayn isku midab aanan ahayn isku xajmi iyo maarata isku shakli iyo aanan ahayn maarata buu rabbi roobkaa keliya kusoo saaraa weeya waa aayadda aan ku soo marnay fii suurati aracdi allah uu leeyahay وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعني الله سداسه ليه أرض تحذي ذا الله حويا لي يعني قيب الدرس أهب إلهي كيال مركاسه حكو بيري بيره ومارت عنب iyo wax walba maaragtay ay ka soo baxaan abuur kale uu ka soo baxo timiru ay ka soo baxayso yani mataan kuwa kuwa aan mataano ahayn waxaasuu soo saaraa markaasuu yidhi yusqaa bimaain waaxid biyo keliya ayaa lagu waraabiya markaas hadana ilaahay uu kala duwan miraheedo wanufadilu bacdaha cala bacdi fi lukl xagga mirahan ilaahay uu kala fadilay oo kala duwo maaragtay anwac kala duwan uu ka yeelay weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa ayay arrintaasna tusaysaa weyaan wajannaatin beerano inaan idiin soo saarno darteed ayaan roobkaa samada iyo daruuraha uga soo di'innay beerahaasoo alfaafan kuwo isku tafmay mirahooda yani maaragtay ee laamahooda iyo geedahoodu ay isku tafmeen ah ayaan idiin soo saarnay buu allah leeyay inaan idiin soo saarno darteed inaan idiin soo saarno darteed ayaan roobkaas u soo di'innay wey ina yowma alfasli kaana miiqaata ina yowma alfasli kala saaridda iyo kala xukminta maalinteedu kaana wuxuu ahaaday miiqaatan ballan buu ahaaday wakhti go'an oo bani aadamka loo qabtay iyo jinniga loo qabtay in lagu kala saaro wakhti buu leeyahay wakhtigaasna alla keliya ayaa garanaya cid kaleeto oo garanaysana ma jiro weya marka miiqaatan ay miicaadan lilawaliina waalaakhiriin wey waa ballan dadkii horeeyey iyo dadkii dambe loo qabtay oo laiskugu keeni uma lagu kala abaalmarin doono wey waa maalinka yowma alqiyaamaha yowmu lfasli baa la yidhaahdaa maxaa yeelay liana allaha yafsilu bayna alkhalaa'iq khalqiga ayuu kala saaraa ilaahay subxaana wa tacaala cadligiisa ku kala saaraa qof walbaba wuxuu mutaysto buu siini weye ina yowma alfasli kala bixinta maalinteeda iyo kala xukminta maalinteedu waa maalinka qiyaamahe kaana miiqaata ballan ayuu ahaaday iyo dad yani ilaahay ballan uu qabtay lilawaliina waalaakhiriin kuwii horreeyey kuwa dambe uu qabtay weeyaan yowma maalin buu ballan ahaaday yowma alfasligaasi maalinkaasoo yunfaqu la afuufi doono fi suuri buunka la afuufi doono oo malagii ou buunka afuufi doono nafkhadaasna waxaa la yidhaahdaa waa annafkhatu athaaniya oo nafkhatu lbacfi loo jeedo tii laysku soo saarayo qubuurta dadka looga soo saarayo ayaa loo jeedaa yowma maalin ayuu ahaaday yowma alfasligaasi maalinka oo yunfakhu la afuufayo fi suuri buunka la afuufi doono markii buunka la afuufana fata'tuuna aad imaan doontaan afwaajaa idinka oo kooxa kooxo ah iyo guuto guuto iyo jamaaco jamaaco ah aad imaan doontaan maalintaasi weeyaan qubuurtii inaad ka soo baxaysaan idinkoo kooxa kooxa ah baad imaan doontaan wey marka alafwaaj waxaa la yidhahda waa jamcu fawjin hadda waxaa loo jeedaa ay zumaran zumaran wa jamaacaatin jamaacaatin idinkoo jamaacooyin iyo kooxa kooxo ah ayaad qubuurtiinna ka soo baxaysaan markaasaad maxsharkii qiyaamaha iyo mowqifulxisaabkii ayaad imaan doontaan weya yowma maalin buu ahaanay yowma alfasligaasi yowma maalin weeye maalinkoo yunfakhu la afuufi fi suuri buunka la afuufayo dhexdiisa oo malagu afuufi doono markaas markii la afuufana qubuurtiinaad ka soo baxaysaan fata'tuuna waad imaanaysaan carasaat alqiyaama afwaajan idinkoo kooxa kooxo aad imaan doontaan weeye wa futixat isamaau samadii baa la furfuray waa la furay fa kaanat markaasay samadii waxay noqotay abwaaba ird ayay noqotay weyaan yani waa la dildilaaciyey waa la jeexjeexay markaasay turuq noqotay abwaabta waxa weeye waa irdo ay wadooyin ay malaa'igtu ka soo degato maslak ay soo marto ayay noqotay maadaama meesha askunayeen la kharaabiyey oo la baabi'iyey weyaan wa futixat isamaau samadii baa la furfuray yani waa la dildilaaciyey weyaan markaasay fa kaanat ahaatay abwaaban irdo ayay noqotay yani waxay abwaab u noqotay linusuuli lmalaa'ikati minha malaa'igta kasoo degisteeda ay kasoo degto ayay irdo u noqotay markii la dildilaaciyo weya aayadda fi suurat alfurqaan aan ku soo marnay ayay la mid taho allah leeyahay wayowma tashaqaqu alsamaa'u bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila maalintaas waa la dildilaacin samadii malaa'igtiina waa laga soo dejinayaa wey wadooyin bay marka noqoni weya wasuyirat iljibaalu fakaanat saraaba qiyaamuhu maalinkou imaanayo koonkan isbeddelka ku dhacayo ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka warramayaa wey wasuyirat waa la socodsiiyey aljibaalu buurihiina waa la socodsiiyey markii laisku baabi'iyey oo laisku jejebiyey dabadeed oo la sayray baa la socodsiiyey fa kaanat markaasay buurihii jibaashii waxay noqotay saraaban wirwir oo kalebay noqotay ama dhaandabagaalla waxa la yidhaahdo oo kale ayay noqotay weeyaan buurihiina sidaasuu xaalkoodii noqoni buuraha waaweynin ka badan qiyaamuhu markuu yimaado waa laisku baabi'ini markii la baabi'iyana waa la sayrayaa weeyaan markaasaa waxaad u malaynaysaa qofka markuu arko buurihiioo la sayray oo maaragtay la socodsiinayo wuxuu u malaynaya inay taagan yihiin laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sida daruurta u socotoo kale ay u socdaan sida allah fii suurati namal uu ku leeyahay wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara saxaabi waxaad u malaynaysaa buurihii inay maaragtay jaamida tahay oo sideedii ay u taagantahay aad u malaynaysaa iyadaoo sida daruurtu ay u socoto oo kale u soconayo waa markii la sayro oo la baabi'iyo marka waxaan jirin oo kalebay noqonaysaa weeyaan leanna saraabka shayga la yidhaahdo ama maaragtay wirwirka la yidhaahdaa waxa weeye waa markii quraxu ay jirto oo meel fog qofka uu eego wuxuu u malaynayaa meeshaas qoraxdaas darteed biyo inay jiraan buu indhihiisa u suuraysmayaan laakiin wax biyaahoo jira lama arko marka maalmahaas buuraha laisku baabi'iyo la sayro waxaan jirin oo kalebay buurtii noqonaysaa weyninka badnayd weeyaan wasuyirad la socodsiiyo wasuyirad waa la socodsiiyey aljibaalu buurihiina fa kaanat waxay ahaatay saraaba mid maaragtay dhaandabagaalaha la yidhaahda ama wirwirka oo kale la midihi ayay noqotay oo ka saraabi bay noqotay bimacnaa waxaanan jirin oo kale kalaa shay waxaan jirin oo kalebay noqotay weeyaan inna jahannama naarta jahannamo la yidhaahda kaanat waxay ahaatay mirsaadan yacni waxay noqotay mid diyaarsan ayay noqotay weeyaan makaano cimilgal mid ku sugan bay noqotay weeyaan sidaasaa la yidhaahda maxaa yeelay yacni mirsaadka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa ismu makaanin horta waa ismu makaan ismu zamaan ma aha marka labaad waxa wey markay tacriifiyaan culammada waxay yidhaahdaan almirsaadu waxaa la yidhahdaa almakaanu alladii yarsidu araasidu fiihi alcaduwa yacni waxa weeye cadowgaada meesha aad ugu gabato ood ugu dhuumato inaad marka isagoonan ku arkaynin si qaflaa inaad ku qabato aad rabto meeshaas aad ku gabato ayaa mirsaadka la yidhaahdaa weeyaan oo aad ku dhuumanayso marka aniga shiikhayga wuxuu ku fasiri jiray raxmatullaahi calayhi mirsaadanta cimilgal ayuu ku fasiri jiray yacni waxa weeye meel aad ku dhuumato unbaa loo jeeda aad ugu gabato cadowgaada aad ugu gabato weeyaan marka ina jahannama naarta jahannamo la yidhaahdaa kaanat waxay ahayd mirsaada yacni makaano cimilgal mid ku sugan bay ahayd macnaheedu waxa weeye way u diyaarsan tahay dadkan gadaal laga soo sheegi doono ayay u gaban tahay weeye saasaa loo jeedaa weeye liltaaqiina ma'aaba liltaaqiina yacni mirsaadkaasoo liltaaqiina kuwa qooqay u sugnaaday kuwa qooqay u sugnaaday ma'aaban noqod bay u ahaatay dheh ma'aabantan waa ka bedelaynaa mirsaadanta yacni waxa weeye liltaaqiinada mirsaadantaan ka sifaynaynaa ma'aabanna mirsaadanta lafteedaan ka bedelanaynaa weeye bedelaan ka dhigaynaa icraab ahaan saas weeyaan liltaaqiina mirsaadkaasoo liltaaqiina u sugnaaday weeyaan kuwa qooqayo xadkoodii dhaafay attaaqi waxaa la yidhaahdaa alladii tajaawaza xaddahu istikbaaran calaa rabbihi qofka soohdintii rabbi u yeelay tallaabay oo gudbay asagoo rabbi iska weynaysiinaya ku kibrayo xuduuddii iyo soohdimihii ilaahay tallaabay ayaa taaqii la yidhaahdaa waa qooqaa wey nin qooqay wey axad kibray oo qooqay baa loo jeeda marka litaaqiina mirsaadkaas wuxuu u sugnaaday oo jahannamo ihi liltaaqiina buu u sugnaaday ma'aaban buu ahaaday ay marjican wa manzilan meel ay u noqdaan taaqiinta oo mirsaad u ah ayay jahannamo u ahaatay weeyaan mansilay u noqotay guri ay u laabtaan ayay u ahaatay weeyaan laabifiina kuwa nagaani weeye fiiha jahannamada dhexdeeda kuwa taaqiinta ah ee qooqay oo kibray dhexdeeda kuwa ku nagaani weeye axqaaba zaban ayay ku nagaanayaan muddo dheer ayay ku nagaanayaan weeyaan marka alaxqaabu waxaa la yidhaahdaa yacni jamcu xiqbatinaa la yidhahdaa xiqbatin axqaab baa lagu jamciyaa waxaa loo jeedaa adduhuuru waalmuddatu altawiilatu min azaman muddada dheer oo zamanka ka mida iyo dahrigii zamankaas ayaa loo jeedaa weeyaan laabihiina way nagaanayaan fiiha naarta jahannamo dhexdeeda axqaaban zaban aad u dheer bay ku jirayaan hadday kufaar yihiin weligooday ku jirayaan kamana baxayaan hadday mu'miniin cusaada yihiin laakiin markii lagu gubo oo lagu naaro hadduusan rabbi cafinin waa laga soo saaro kuma baaqi noqdaan naarta ku baaqi noqon maayaan wey marka waxay la mid tahay aayada khaalidiina fiiha abadan oo kale ayay la mid tahay weeyaan laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba laa yaduuquuna ma dhadhamiyaan fiihaa naarta dhexdeeda kuwaa tuqaada ahee qooqay bardan qabow iyo raaxo kuma dareemaan wax raaxo ah iyo qabow jannada dhexdeeda ma dhadhamiyaan mana arkaan walaa sharaaba cabitaan oo ay cadashka iyo oonka hayo ay kaga baxaanna heli maayaan mana arkaan mana dhadhamiyaan weyaan laa yaduuquuna dhadhamin maayaan fiihaa naarta jahannama dhexdeeda bardan qabow kuma dhadhamiyaan oo raaxo ma arkaan weyaan wax raaxaahay ka helayaan lama arko walaa sharaaba cabitaan macaanoo oonkooda baabi'iya wax ka tarana ma arkaan oo ilaahay kuma siiya meeshaas weyaan haddaba haddaysan wax wanaaga lahayn maxay leeyihiin ilaa xamiiman waasaaqa ilaa xamiiman biyo kulul mooye wax kale ma ay laha weyaan iyo wakasaaqan carun oo sadiidu ahli naar ah waxaan ahayn ma leh carunkaa mooye wax kale male wey marka xamiimka waxaa la yidhaahdaa waa almaau alxaaru alladii qad intahaa xaruhu baa la yidhahda biyaha aad u kulul oo kuleelkooda oo xad dhaafay baa la yidhaahdaa almaau lxamiimu baa la yidhaahdaa maau lxamiimu kuwaasaa loo jeeda hasaaqana waxaa la yidhahdaa majtamaca min sadiidi ahli nnaari baa la yidhahda ahlu naarka markay gubtaan jirkooda dheecaanka ka baxo malaxda iyo maaragtay carunka ka daato waxaasaa raashin looga dhigaa cabitaan looga dhigaa weeyaan waxaasay sharaab ahaan u leeyihiin ilaa xamiiman biyo kulul mooye wax kalo ay dhadhaminayaan lama arko iyo wakasaaqa carunkaas mooye wax kale ma ay laha weeyaan jazaan wifaaqa juusuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin ayaa lagu abaalmariyey jazahaasoo wifaaqa camalkooda waafaqsan camalkooda kufriga aha iyo shirkiga aha takdiibka aha mid waafaqsan ayaa lagu abaalmariyey weeyaan marka jazahaas oo hadda xumidan yani cadaabkan lagu abaalmariyey camalkoodii mid u dhigma weeye waa la mid weeyaan waxay la mid tahay aayadihii fii suurati aan ku soo marran suurat saad allah markuu maarata ahlu naarka ka warramayay wuxuu yidhi haada waina liltaaqiina la shara ma'aaba jahannama yaslownahaa fabi'sa almihaad haada falyaduuquuhu xamiimun wagasaaqun wa aakharu min shaklihi aswaaj intaasoo nooc ayay ilaahay agtiisa ku leeyihin dadka tuqaada ah kuwa daaqiinta qooqo oo xadka ilaahay iyo sohdintiisa tallaabaa waa meel loo noqdo meesha ugu sharta badan bay leeyihiin naarta jahannamo la yidhaahda bay gelayaanoo ku gubanayaan gogol bayna u noqota meel gogol laga dhigtana ayadaa u xun haadaa falyaduuquuhu xamiimun wakasaaq yacni ha dhadhamiyeen waxaa la leeyahay biyo kulul iyo carun ha dhadhamiyeen wa aakharu min shaklihi aswaaj iyo kuwo kale oo ayagoo kale ahoo sambalkoodoo kale ah ayay leeyihiin oo cadaab ah bay naarta dhexdeeda ku leeyihiin weyaan marka jazahaas waa abaal yani waxa ay la yimaadeen mid waafaqsan camalkoodii shirkiga ahaa iyo kufriga ahaa mid waafaqsan weeyaan marka jazaantan waxaan ku nasbinaynaa yani maaragtay ficil meesha ka xadfan unbaan ku xadfin maarata ku kordhigayna jazaan ay juusu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin wifaaqan waafaqsan camalkoodii oo u dhigmo ayuu rabbi ku abaalmariyey wey maxaa camalkoodu marka muxuu ahaa inahum kaanuu laa yarjuuna xisaaba wakadabuu biaayaatina kadaaba inahum kuwaas ahlu naarkayihi kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan ka baqin xisaaban xisaab in la xisaabin doono maalinka qiyaamaha oo maaragtay camalkooda lagu xisaabin doono kuwa ka cabsadaahi ma aynan ahayn ma aynan ka baqi jirin marka laa yarjuuna xisaaba yani rajaha bimacna alkhawfa laga dhigaya sida imaamu albukhaari ou ka warinayo mujaahid ibnu jabrin ou ka soo guurinayo laa yarjuuna xisaaban macnaheeda waxaa loo jeeda laa yakhaafuunahu kama baqaan xisaab ay ka baqayaan ma jirto maalin ay xisaabta ku darsadeen ma jirto weyaan ama in rajaha sidiisa loo daayo inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aanan rajaynin xisaaban ana ama xisaaban halkaa inay xisaabu jirto abaalmarinu jirto maalin qiyaamo la yidhaahdaahi ay tahay kuwa aan rajaynaynin bay ahaayeen xisaabta ma aynan ku darsanin weyaan wakadabuu way beeniyeen biaayaatinaa aayadaheenni bay beeniyeen kidaaba beenin ayay beeniyeen weyaan aayaadkeeni tanziiliga aha oo rususha aan ku soo dejinnay oo diinkii adduunyada iyo aakhare wixii yacni maslaxadooda looga hadlayay ayay beeniyeen takdiiban bay beeniyeen beenin ayay beeniyeen weeyaan wakadabuu way beeniyeen yani biaayaatina aayadaheenni oo qur'aaniga ahaabay beeniyeen kidaaban beenin ayay beeniyeen wa kulla shayin axsaynaahu kitaaba wlxaalu axsaynaahu aanu koobnay walxaalu axsaynaa aan koobnay kulla shayin shay kasta kulligii axsaynaahu aanu koobnay kitaaban qoraal aan ku koobnay ama kitaab dhexdii fii kitaabin aanu ku koobnay ayadoo sidaa ah ayay maaragtay aayaadkeenni beeniyeen saasaa la leeyahy marka wa kulla shayin kulladan waa baabulishtiqaalka meesha ay nuxaadu dhahaanoo ficil oo maarata axsaynaahudaa dambe ay fasirayso uu fasirayo ayaan ku kordhigaynaa wa axsaynaa waanu koobnay kulla shayin shay kasta kulligii axsaynaahu shaygaas waanu koobnay kitaaban ay fii kitaabin kitaab dhexdii baan ku koobnay wey kitaabkaasi laba macnoba mufasiriinta way ku sheegaan in loo jeedo kitaabulacmaal bani aadamka wixii laga soo qoray oo camalkooda uu ku sugan yahay in la yidhaahdo malaa'igtu ay ka qortay ama kitaabka in looxulmaxfuudka loo jeedo shay walba kulligii looxulmaxfuudkaasu ku sugan yahay marka iyadoo sidaasa shay walba uu xukuman yahay ayay beeniyeen aayaadkeennii ay beeniyeen shay walbana kitaabka uu ku qoran yahay bay aayaadka iyagii beeniyeen weeyaan marka allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay maadaama sidaa camalkooda uu ahaa waxaa lagu orani faduuquu falan naziidakum ilaa cadaaba fayuqaalu lahum waxaa lagu oran duuquu dhadhamiya oo cadaabkeenni dhadhamiya wey duuquu hada alcadaab cadaabkan aad maanta idin haystaa dhadhamiya baa la leeyahay arka falan nasiidakum idiin kordhin mayno maantadan la joogo ilaa cadaaban cadaab mooye wax kaloon idiin siyaadinayno lama arko yacni cadaabkiinna cadaab kaloun baan idinkugu kordhini weeyaan marka wax kalood leedihiin oo naxariis iyo raxmad ahi ma jirto cadaabkaas unbaad leedihiin kuwii naas maarata mujrimiinta oo tuqaada ahi halkaasuu ilahay idinku abaalmarin faduuquu fayuqaalu lahum waxaa lagu odhani duuquu dhadhamiya ay hada alcadaaba cadaabkan lasoo sheego lasoo tilmaamay dhadhamiya baa la leeyahay falan nasiidakum idiin kordhin mayno ilaa cadaaban ay ilaa cadaaban fawqa cadaabikum cadaabkiina cadaab kaloo laydinkugu dara mooye wax kaloo laydiin kordhinaya ma jiro wey marka dadkii ahlunaar ka ahaa oo duqaada ahaa oo qiyaamaha diidanaa allah subxaana wa tacaala abaalka ay lahaayeen intaasoo noogu soo sheegay markii marka dadkii ahlunaarka ahaa oo ashqiyada ahaa laga soo hadlay ayuu allah hadda wuxuu bilaabayaa dadka mu'miniinta ah ee sucadada ah iyo waxa ilaahay agtiisa wanaag ay ku leeyihiin dadka mutaqiinta ayuu haddanana loo sheegi oo aakhara rumaysnaa ilaahayna rumeeyey kuwaas waxa ay leeyihiin baana la kaga warrami wey inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa inna lilmuttaqiina kuwa rabbigooda ka baqabay u sugnaatay mafaazan liibaan u sugnaatay weeyaan muttaqiintaas waa kuwe waxa weeye waa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqo bimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wuxuu farayna la yimaado wuxuu alla ka reebayna ka haro dadkaasaa muttaqiinta la yidhaahdaa weeyaan waxay alla agtiisa ku leeyihiin alfawzu alcadiim liibaan weyn iyo guul weyn ayay leeyihiin weeyaan marka almafaazu hadda waxaa loo jeedaa mafaazanta waa masdar weeyaano bimacna alfawzu waldafru baa la yidhaahdaa waa yani liibaanta baa la yidhahda liibaan weyn bay leeyihiin mar haddaad jannada ilaahay gasho liibaan kuu dhimani ma jirto weeyaan inna lilmuttaqiina kuwa rabbigooda ka baqaahi ayay u sugnaatay mafaazan liibaan oo fawza ayaa u sugnaaday xadaa'iqa beerabay u sugnaatay leeyihiin weeyaan beerabay leeyihiin basaatiin iyo maaragtay beero aad u waaweyn ayay leeyihiin marka xadaa'iqa waa jamcu xadiiqatin xadiiqadana waxaa la yidhahdaa albustaan alcadiim beeraha aad u waaweyn ayaa la yidhaahdaa yani xadiiqada loo yaqaanaa weeyaan marka xadaa'iq bay leeyihiin beero waaweyn wa acnaaban cinabna way leeyihiin acnaaban cinabyaal bay leeyihiin acnaab waa jamcu cinabin cinabkana geedkan la yaqaano oo la cuno weeyaan garanaysaa canabkaasna waa ay leeyihiin wey qiyaamaha jannada dhexdeeda bay ku leeyihiin wa kawaaciba waxay leeyihiin hablo naase kuukuusan ayay leeyihiin oo ay ku leeyihiin meeshaasi gabdhaha yararka ah oo bikrooyinka ayay leeyihiin gabdhahaasoo atraaba kuwa isku da' ahoo aanan kala weynayn isku da' ah weeyaan ayay halkaasi ku leeyihiin marka alkawaacib waxaa la yidhahdaa waa jamcu kaacibatin kaacibatin baa kawaacib lagu jamciya waxaa la yidhaahdaa markay markay culammadu qeexaan hiya naahida bay dhahaan gabadha naaska u soo baxay allati istadaara fadyuha yacni naaskeedana ou wari maaragtay daa'irada camal oo u ekaaday ayaa la yidhaahdaa oo naaskeeda uunan dhicin taasaa loo jeeda kaacibada wey marka waa gabdho abkaar ahoo bikaarooyina baa loo jeedaa weya wa kawaaciba bay leeyihiin hablo naase kuukuusan ayay leeyihiin oo naaskooda uusan dhicin kuwaasoo atraaba ayaga isku da'yihiin yacni alaqraanu fi sinni baa atraabka la yidhahda dadka xagga siniga iskaga midka ah ba atraab la yidhaahdaa weeyaan marka waxaa loo jeedaa waxay leeyihiin nisaaun mutasaawiyaatun fi sinni haween xagga da'da isku mid ahoo aan kala weynayn maxaa yeele waxaa dhici karto haween markay habar tahay hadduu yacni ninku la joogo inuu yacni gabar yar markuu arko haweenta inuu ka jeesta baa la arkaa qiyaamuhu marka ma aha sidaase dadka haweenka ay leeyihiin waa kuwo isku wada da'ah oo mid mid ka weyni aysan jirin weeyaan wa ka'san dihaaqa wa ka'san galaas khamro ahna waa ay leeyihiinoo jannada dhexdeeday ku leeyihiin oo buuxo weeyaan kaasoo yacni ka'sigaasoo dihaaqan mid maaragta buuxo ah ayay leeyihiin baa loo jeeda wa ka'san ka'siga in badanaan soo marnay waxaa la yidhaahdaa markii sharaabka uu ku jiro ayaa la yidhaahdaa ay khamrada ku jirta ka'si loo isticmaala weelka weeyaan haddaynan khamro ku jirin oo sharaab uusan ku jirin ka'si lama yidhaahdo marka wa ka'san galaas bay leeyihiin oo khamro ku jirto kaasoo dihaaqan yacni mid buuxo ahoo mamluu ahoo la buuxiyey bimacnaa mamluu'atan bisharaabi baa loo jeeda sharaab laga buuxiyey weeyaan markaad tidhaahda dahaqtu lka'sa baad dhihi weelkii ayaan buuxiyey idaa mala'tahu yani markaad weelka buuxiso baad oranaysaa dahabtulkasa baad dhihi idaa mala'taha markaad buuxiso baa sidaa la yidhaahda galaaskaas khamrada ahna way leeyihiin mar walbaba khamradaa buuxda bay leeyihiin laa yasmacuuna ma maqlaan fiihaa jannada dhexdeeda laqwan hadal baatil ah oo aan macno lahayn kuma maqlaan jannada dhexdeeda walaa kidaaban isbeeninna kuma maqlaan yacni mukaadabatana loo jeeda hebelow been baa sheegtay in la yidhaahdo xataa ma maqlaan qof hadal beena sheegayo oo lagu beeninayo laleeyahay been baa sheegtayna jannada dhexdeeda kuma maqlaan weeyaan laa yasmacuuna ma maqlaan fiiha jannada dhexdeeda laqwan hadal baatila kuma maqlaan allaqwu albaatilu min alqawli baa la yidhahdaa hadalka kiisa baatilka ah ama aan macnaha lahayn baa la yidhahdaa walaa kidaaban walaa mukaadabatan isbeeninna ma maqlaano hebelow beenaad sheegtay xataa ma ay maqlaan baa loo jeedaa sidaas weeyaan jazaan juusu waa la abaalmariyey ayagana dadka mutaqiinta ah jazaan abaalmarin baa la abaalmariyey jazaho oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday ayaa lagu abaalmariyey jaza xagga rabbi ka ahaaday you rabbi subxaana wa tacaala ku abaalmariye weeyaan cataa'an xisaaba yacni actaahum allaahu allah wuu siiyey cataa'an siismo ayuu siiyey yani siismadaasoo xisaaban ay kaiira fara badan ayuu alla siiyey subxaana wa tacaala yacni xisaabanta laba macnoba waa lagu sheegaa imaa la yidhaahdo xisaaban siismo fara badan buu rabbi siiyey ama in la yidhaahdo xisaaban ay kaafiyan wax ku filan buu rabbi siiyey subxaana wa tacaala labada waa la yidhaahdaa yacni markaad tidhahdi waxaa laga soo qaatay bay leeyihiin carabta hadalkoodii ay yidhaahdaan axsabtu fulaanan hebel baan yani caiyo badan siiye baad ohan idaa agarta lahu lcaaa baa la yidhahda markaad siismada u badiso oo wax badan aad siiso yaad odhanaysa axsabtu fulaanin hebel baan caiyo wax fara badan aan siiyey weeyaan marka jazaan juusu waa la abaalmariyey dadka mutaqiinta ah jazaan abaalmarin oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaata nabiylahi muxamado caaan siismo ama acaahum llahu caaan ficil meesha ka go-an aan ku kordhigno siismo ayuu siiyey allah siismadaasoo xisaaban ay kaiiran fara badan ama xisaaban ay kaafiyan ku filan saaxiibkeeda ku filan ayuu rabbi siiye wey ilaahay ajriga waa u laablaabaa inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaabin allah sidaasuu leeyahay dadkaas saabiriinto sabro ajarkooda ilaahay waa u laablaabaa xisaab la'aan buu rabbi ku siiyaa weeyaan رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات يعني لبا قراءة والأخرياء رب السماوات إلا يراهده إيه رب السماوات هذه رب السماوات آن أخرنا من رب كذا سنكبت دلنينا جزاء من رب كبا لقوا أبا المري رب السماوات وجزاء حقي زكاء هذه رب السماوات سمدها خالقيسي الله أبوري iyo wal ardi dhulka allihiisi yaani ayo maarta xaqiisa laga jazeeyo laga abaal mariyo way oo ma baynahuma samaawaati ardada dhaxdooda wixii ahaaday rabbigooda ayaa laga abaal mariyo xaqiisa weeyaan arrahmaan allihi arrahmaan naxariista badnaa weeyaan marka rabbida rabbi samaawaati iyo arrahmaan markan hoos dhigno min rabbi kadaasan ka wada sifaynaynaa weeyaan ama waa laga bedelanayaa weeyaan labada i'raaboodba mufasiriintu way noo sheegaan weeyaan hadii la yiraahdo rabbus samaawaati rabbus samaawaati aan rahnana waxa weeyaan rabbudu waa mubtadaysanayna arrahmaanuna waa godayna rabbus samaawaati wal ardi wama baynahuma arrahmaanu wal akhriya arrahmaanu waa godanna khabarkeedii ka dhigayna rabbus samaawaati samadaha rabbigoodii oo allah ah wal ardi ardada rabbigeedii oo allah ah وما بينهما سماوات أرض دحدود وحي أحد مخلوقات أه ربي قاسي الرحمن الله نحريست بدنا ويان خبر كركا سردين الله نحريست بدنا أي رب السماوات والأرض أهي وما بينهما أهويا لا ي... لا يملكون منه خطابا لا يملكون حنن ما يان خلقه مالك قيامها منه أي من الله الله حقي خطابا هذا المملكين كران يعني لا يملكون منه خطابا هذا المملكين كران خطابا بمعنى كلامنا لوجينا هذا الاي ملكين كران مجره الا قف ربي اذن مويه ما انت قيامها عد حضل كرتاك لما اركو الا الهي قف اذن مويه قف ربي اذن ما انت هذا المله ويا سيده الله في سوره هود ليه يوم لا تكلم نفس الا باذنه ومال أيشان نفوحد لينين إلا إذنك إلهي مويه حدوث ربه إذن عد هذا لكرتاه ملهوية مركا لا يملكون ما هنتان منه أي من الله ألا حقي يعني كما هنتان ما لنتاس مملكين كران خطابا أي كلاما هذا المملكين كران قفكوا ربه إذنه أنبا هذا لويه يوم يقوم الروح والملائكة الصفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح يعني لا يملكون ذاك أي ظرف كان كنا سبنين لا يملكون منه خطابا يعني هذا المملك كران ومهنتان يوم مالين هذا المهن كران مالين كاسو يقوم الروح ملك الجبريل أو استاقي دونه والملائكة ملائكتنا أي استاقي دونته صفا ايغو اب يعني كو صفوف اه اي استاجي دونا صفا اي حال كونه مصطفين كو صفوف صفا ايهين اي استاجي دونان بيسن هذا الاودي كرينين اي سملكين كرينين وي لا يتكلمون ما حدلان الا من قف مويه ادومداسي عيد حدل كرتاه مجر الا من قف مويه أذن أو إذن له أحد كاسي الرحمن الله رحمن كأها أو نحريس تبذنا أو إذني الكلام هذا الكو إذن موي ومرك أو إذننا وقال يري صوابا هذا السديد وهو توسا يري موي يعني هذا الحق يري موي قفك لأو حد لكراه مجروا ويا مال تاسويا ملائكتي بصفوف أيضا أي ماركتي يعني كو هريريس ميسا خلقي أي هريرينيسا ويا maalintaas shidada jirta darteed qof hadli karaahi lama arko ilaa ilaahay qof uu idna mooye qofka rabbi uu idnana wuxuu orani yaani xaq uu ku hadlaa weeyaan marka yaani waqala sawabanta yaani hadal wanaagsan buu yiraahdaa qowl saxaho sadaadaho waafaqsan xaqa uu sheegaa waa la yiraahdaa ama in la yiraahdo waxa loo jeedaa shafaacadii markii loo idno wuxuu leeyahay qowl sadaad oo sawaab oo toosan ayuu oranaya cidaan ilaahay raadi ka noqonin uma shafeecayo weeyo oo marka waxay la mid tahay walaa yashfauna illa liman irtada aydaas oo kale bay la mid noqonaysaa weeyo yawma maalin ayaysan ayaysan hanan kareenin hadal maalinkaasoo yaquumu ruuxu malakuljibriil ruuxda malakuljibriilan ku fasirayna ou kici doono o istaagi doono wlmalaaikatu malaaigtuna istaagi doonaan safan xaala kownihim mustafiina ayagoo ah kuwa safan laa yatakalamuuna ma hadlaan ilaa man axad mooye adina uu u idnay lahu axadkii alraxmaanu allihii naxariista badnaa hadalka uu idnay alkalaama uu idnay mooye cid kaloo hadli karaa ma jiro weyaan cid kaloo hadli kartaahi lama arka weyaan oo waqaala markaa yidhi qofka hadalka axadka hadalka loo idnay sawaaban hadal toosanoo xaqa yidhi weye maahana axad kaleeto oo hadli kara male dalika alyowmu alxaqu faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila dalika kaas oo maalinkan ilaahay uu ka soo sheekeeyey oo khayr iyo sharba kulmiyey alyowma maalintii wey maalinkii alxaqu ee xaqa ahaayee dhabta ahaayee sugnaa weeye been aysan wax been aysan ku jirin waa maalin xaqiiqa ah inuu jiri doono khalqiga la soo celin doono sidaa ilaahay u sheega u dhici doono weeyaan faman shaaa marka axadkii doono ittakhada wuxuu yeelani uu samaysanayaa ilaa rabbihi yacni rabbigiisa ayuu wuxuu u yeelanayaa ma'aaban noqod buu u yeelanayaa yacni ilaa mardaati rabbihi baa loo jeeda ridaha ilaahay iyo raxmaddiisa ayuu ma'aaban u samaysanayaa meelu u noqdo marjic ayuu u noqonayaa yacni marjican xasanan yacuubu ilayhi meel uu u laabto ee wanaagsan ayuu qofkii doono allah u samaysanay subxaana wa tacaala ridihiisa marka macnaheedu waxaa weeye adduunka markuu joogo ayuu mu'min noqoni allah uu ka dambayni si uu ridaha ilaahay maalinta qiyaamaha oo u helo weeyaan daalika midkaas maalintaa laga soo sheekeeyeyo tilmaamta iyo sifooyinkaas laga soo sheekeeye lihi alyowmu maalintii wey maalinkii wey maalinkii alxaqu dhabta ahaayee sugnaa waa maalinkaasi weeyaan faman shaaa axadkii doono ittakhada wuxuu samaysanayaa ilaa rabbihi ay ilaa mardaati rabbihi wa ilaa sabiili rabbihi rabbigiisa wadadiisa iyo ridihiisa ayuu ma'aaban ay marjican xasanan noqod wanaagsan ayuu u samaysanayaa oo camal wanaagsan inta la yimaado ba wuxuu ku helayaa jannadii ilaahay iyo daara karaamatihiibuu ku helaa wey inaa andarnaakum cadaaban qariiba ina anagu allah baa odhana subxaana wa tacaala andarnaakum dadoo waan idiin dignay cadaaban cadaab baan idinkaga dignay cadaabka oo qariiban mid dhow ah cadaab qariiba ayaan idinkaga dignay oo dhow yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaahu yacni waxa weeye cadaab baan idinkaga dignay dhow weeyaan yowma maalin baan idinkaga dignay cadaabka qariibka baan darafkaa ka bedelanayna yowma maalin baan idinkaga dignay maalinka oo yanduru lmar'u qofka uu eegi doono fiirin doono maa qadamat wixii ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood ay hormarsadeen keliya uu fiirin doono yacni camalkiisa basow marhuun uu rahan u yahay taa unbau eegi weeyaan wayaquulu lkaafiru kan kaafirkaah ee xaqa beeniyana uu odhan doono yaa laytanii shallaytadaydee kuntu ahaadeena maan ahaada wey turaaban carra maan noqda yacni maxaa la ii nooleeyey oo la ii soo saaray oo calacali doono shiddada markuu arko iyo howlka haysta iyo cadaabka haysta markuu arko ayuu sidaa odhan doonaa weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala allah isagaa ku mahadsan inta ay inuu nooga digo cadaabkaas inta xayaatada ay nagu jirto inuu ilaahay indaarna siiyo asagay naxariistiisa ay ka mid tahay khalqigiisa u naxariisanayo weye inaa anagu andarnaakum dadoo waan idiin dignay cadaaban cadaab baan idinkaga dignay cadaabka oo qariiban mid dhow ah ayaan idinkaga dignay waa naxariista alla subxaana wa tacaala ka mid taa weeyaan marka cadaabku waa cadaab qariiba wey yacni waxaa la yidhaha wax kastoo imaanaya haddaba inuu imaanayaba xaqiiqo ay tahay waa wax dhow weeye kullu maa huwa aatin qariibun baa la yidhahda wax alla wixii imaanaya muddadiisa haba fogaato hadday doonto waa wax dhow oo imaanaya weeye marka cadaab dhow baan idinkaga digaynaa yowma maalin baan idinkaga digaynaa maalinkoo yanduru lmar'u qofka uu fiirin doono ou eegi doono maa qadamat yadaahu waxay labadiisa gacmood hormarsadeen hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba maalinka uu eegi doono war maalinkaasaan idinkaga digayna waa midda fi suurat alxashr aan kusoo marno allah leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligadin war naf walba ha fiiriso waxay berrito u hormarsatay dib ha u eegto ma khayraad hormarsatay ma shartaad hormarsatay ha fiiriso weeyaan ويقول الكافر قال كان أو أرندون كافر كي كي حق ديدي أو أرندون يا ليتني شليتذي ذا أو يعني شليتذي ذا كنت من هذا ترابا عرما نقضه يعني محال إيسو نوريي أو لإي حسابيي عذاب كان انت يعني لا كل ملها محن عيدا سيده مدكم المؤن قواي وتمنينيه أو جعلانيه ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد